Barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxaa soo food saaray xaalado dhanka nolosha ah kuwaas oo ay hooyo xumo ka mid tahay kadib curashada xilliga xagaaga ah oo ay jiraan dabaylo xooggan. Qaar ka mid a barakacayaasha ku nool kaamka la aamin ee magaalada Jowhar oo ka warbixiyay duruufaha haysta ayaa codsaday in loo dhiso hoy iyo musqulo.
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa faadmo faarax jimcaale dadkan waa dad iska nugul waa dad ay soo saamaysay biyihii fatahaadii hadda dhow dhacaysay marka waa dad soo barakacay oo fatahaad aad u dhibaataysay oo isugu jiraan naafo hooyo uur leh marka dadkaas way iska dhibaataysan yihiin inta aan aragnay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa cabdiqaadir axmed cumar barre gudoomiyaha kaamka alla aamin badda caas insha allahu tacaala anigoo jaanadka codsigan maanta ka faa'iidaysanaa kuna hadlaya magaca gudoomiyaha kaamka alla'aamin waxaan ka codsanaa xoogaa musqullihii ayaa xoogaa burbur naga taabtay oo yar waxaan jecelnaha in musqullahaas naloo dayactiro ama musqullo cusub naloo sameeyo insha allahu tacaala waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha daryeel baddacas awalan oo magacaygana yahay xasan muxuud cabdulaahi waxaan rabnaa marka bini'aadamka baayadiisu ma dhammaato waxyaabaha kaloon tawanaynana insha allah inloogu soo siyaadiyaan intaas ayaa badi dadka barakacayaasha ah waxay degan yihiin hoy u ah guryo ka samaysan boco geedo iyo jiingado yaryar oo iyagu si ku meel gaar ay u dhisteen waxayna xilliyada roobka iyo cadceedu ay kulushahaybaa ay la kulmaan dhibaatooyin